الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا واختلفوا في مساواة أهل السماع من لفظ الشيخ waxaan ku jirnay qiraa'adii sheekha wax lagu dul aqriyayey waxaan lagu dul aqriyayaana maha kitaabka soo la qaatay waa axaadiisii uu isagu riwaayada u lahaa ayaa lagu dul aqriyayaa si looga wariyo iyada taas laakiin halkii uu isagu ka aqriyi lahaa unbay cid kale oo dadkii ka qaadanayay ay aqriyayaan bal markaa waxaan soo ogaanay inay qiraa'ada cala sheekh horta riwaayo saxiixa bilaa khilaaf ay tahay macnaa ruuxii sheekh ku dul aqriyay axaadiisii ama wixii uu riwaayo xataa kitaab kaleba ha u noqotee sanad ahaan uu lahaa hadhow isaguna dee waa ka warinayaayoo dariiqaasaa dariiq taxamul ah oo uu kaga warinayaa iminka waxaa halkan ama fiqradan hore uu inoogu sheegayaa mu'alifku raximahu llahu tacaala bal qiraa'adii waxaan nidhi waa riwaaya saxiixa waxbaa lagu warinayaa oo khilaafka jiraana waa khilaaf aan la ictibaarin halkan oo dee ragga la garanaya laba magacaabo khilaafkood ah samaacii min lafdi sheekh carabka sheekha laga maqlayana waan soo ogaanay haddaba labadoodii markaynu isu eegnaan muqaaranayno teebaa bal masalan xagga miyay siman yihiin mise mudnaan bay kala leeyihin iyo rujxaan intaasaa fiqradan inoogu imanaysa wuxuu yihi raximahu llahu tacaala wakhtalafuu bal inay riwaayo saxiixaa tahay khilaafkan jira qiima uma yeelino waa waxaa riwaayo saxiixaa laakiin waxay isku khilaafeen fii musaawaatiha fii musaawaati alqiraa'ati cala sheekh qiraa'adan sheekha lagu dul aqriyayo la simankeeda ay la siman tahay lisamaaci maqalkii min lafdi sheykhi sheekha dhawaaqi iyo carabkiisa wax lagaba maqlayay taa inay la siman tahay wa rujxaanihi samaaca raajixnimadiisa calayha cala alqiraa'ati cala sheekhi uu kaba raajaxsan yahay wa rujxaaniha qiraa'ada cala sheekh raajaxnimadkeeda calayhi cala asamaac min lafdi sheekh uu kaba raajaxsan yahay taas bay isku khilaafeen oo waxa weeye macnuhu saddex qowl baa meeshii jira qowl waxa weeye marka haddii sheekh uu yahay ka aqriyaya iyo haddii uu yahay ka lagu aqriyayo waa isku midun farqi uma dhexeeyo way siman yihiin ciddii qowlka lahaydna waan ogaan doonaa bal matalan haddii iyada waxa weeye qowlka labaadna meeye samaaca min lafdi sheekh oo sheekha lafdigiisa laga maqlaya ka raajaxsan oo martabada koowaad noqonaya qiraa'adii lagu dul aqriyayo waxaabay leeyihiin dee bal haddaan eegna rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi arrinka dee bal waxa asal ahayd inuu isagu dadka ku dul aqriyo laga maqlo dadkuna ay dhegaystaan marka dambe haddii dee su-aali ay dhacdo ruux su-aal weydiiyo ruuxu rasuulku dee nooc qiraa'aba aan kaba dhigno uu marka dambe wax jawaab raaciyo ama wixii uu taqriirinayay oo dee waxa weeyaan uu sugayay uune aanu inkirahayn oo kale marxaladan bunbaabay imanayaane waxa ahayd asalku taas buu ahaa oo marka waxa raajaxa sheekha lafdigiisoo laga maqlo kuwana waxa weeye oo qowl saddexaad ah waxaabay raajax yeelayaan qiraa'adan cala sheekh lagu dul aqriyayo ayay ka raajax yeelayaan maqalkii bal ciddii kale lahayd baa inoo soo socotaa barhkoodna waxay ku tacdiiliyeen sida qoladan dambe oo kalena waan ogaan doonaa biidn illahi tacaala oo wakhtalafuu way iskhilaafeen oo culimadu fii musaawaatiha wa fii musaawaati alqiraa'ati cala sheykhi lisamaaci ay la simantahay samaacii min lafdi sheekhi lagaba maqlayay iyo warujxaanihi waa qowlkaasi warujxaanihi raajaxniahi warujxaani samaaci weeye samaaca min lafdi sheekha raajaxnimada uu ka raajaxsan yahay calayhi cala alqiraa'ati cala sheekh oo isaguna waa qowl labaad warujxaaniha qiraa'ada cala sheekh raajaxnimadaba ay ka raajaxsantahay iyadu ta koobaad ay tahay samaacuna uu ka dambeeyaba calayhi cala asamaaci min lafdi sheekh intaa way isku khilaafeen fa xukiya waa la soo naqliyey alawalu qowlka hore can maalikin wa asxaabih imaam maalik iyo asxaabtiisii waxaa lagaba soo naqliya waa isla mid uun oo haddii aad sheekha ka maqlayso ood ka dhegaysan iyo adigu haddaad tayka ku dul aqriyayo ama axadka dadkii kalee joogay ka mid oo adigu sheekhii lagu dul aqriyo oonu aqri ahayn farqi u dhexeeya ma jirtee way siman yihiin ina riwaayo saxiixata in horaan usoo ogaanay waxaana shalayba soo sheegnay in imaam malik dee caadadiisu ay ta ahayd ay naadir ahayd axaadiis in carabkiisa laga maqlo muwadaciisa khaasatan markaan eegno bal axaadiisa khaarij almuwadac mooyaane axaadiis muwadac ka baxsan buu lahaaye axaad muwadac oo kale dee intii laga warinayo sanado badan qaatay cardi unbay ahayd ama aqrin lagu dul aqriyo taas isaguna dadkii taa inkiraya waxaa buu lahaa dee uu ku diiday isagoo aada u diidan ayuu lahaa see bay u dhacaysaa inay qur-aankii cardigu ugu fillaado qur-aankii oo xadiidkiiba kaba weyn oo xadiidkii aan cardi kuba filan macnuhu waxa weeye ruux adigu dee muqri uba imanaya oo wixii dee uu xifdisaan ama carabkiisiisa ugu sugo o u ilaaliyo isagu waa aqriayaa ninkii muqriga ahaana waa dhegaysanaya un taas buu marka dambe odhanaya aqra'anii fulaan arrinkuna cardi buu ahaa dee kol haddii taas oo qur-aankii lagu kaaftoomayo taasi ka gudayso halkanna waxa weeyaan wax farqi uma dhexeeya ama min baabi awla bay noqonaysaa buu lahaa imaam malik iyo asxaabtii waa qowlkaasaa laga soo naqliyey iyo waa sheekhi asheekhdiisii reer madiina oo sheekhadiisii culimmadii madiine ahayd weeye iyagana waa qowlka waa inay isku mid yihiin wa mucdami culamaai alxijaazi waalkuufati markaan eegno xijaaz iyo kuufa oo dee culimmadii madiine iyo maka oo kale iyo reer kuufa iyagana gaar ahaan culimmadoodii intoodii badnaydna qowlkoodu waxa weeye alqiraa'a cala sheekh iyo assamaac min lafdi sheekh inay siman yihiin waalbukhaariya wagayrihim bukhaari iyo kayrkoodba bukhaarina madhabtiisa taas ah kollayna masaa-ishan dee abwaabo ayuu ku yar baxsiyaa kitaabkiisan saxiixa kaba mida ama kitaabuulcilm oo qiraa'ada cala sheekhna dee tarjama buu uba dhigtaa munaawalada tarjamau u dhigtaa weliba ragga qaarkood oo dee taa qabayna waa soo naqliya waa kitaabulcilmi iyo kitaabka bilowyadiisa oo dee u laabmi kartaan oo bal matalan isagana agtiisa alqiraa'a cala sheekh iyo assamaac min lafdi sheekh waa isku mid oo ma kala raajaxsana bal qowlka hore kuwaasaa laga soo naqliyey oo waa qowlka hore wathani waxukiya alawalu baa inoo taalay wa xukiya waa la soo naqliyeeyo athaanii qowlka labaad qowlka labaadna muxuu ahaa tarjiixu samaaci calayha ina wa rujxaanihi calayha baa qowlka labaadha in samaacu martabada koobaad noqonayo qiraa'adna martabada labaad oo markaa samaaca sheekha carabkiisa laga maqlayaa kaba raajaxsan yahay qiraa'adii lagu dul aqriyayay can jumhuuri ahli lmashriqi nimanka bariga ee culimmadoodii intoodii badnayd ayaa lagaba soo naqliyo dee waana bilaad aad u ballaadhnayd oo markaan eegno khuraasaan oo dee aad u ballaadhnayd waddankaa la odhanaya berigaas oo iminka dee qaybsano waxa weeyaan magaalooyinkiisii shahiirka ahaa ee waaweynaa ee maraakista cilmiga ah dalal ay u qaybsayiin sida naysabur oo iiraan dee dhinaceeda bari ah iyo haraat iyo meelo oo dee iyaguna afghanistaan iyo jumhuuriyadda asbugsataan oo marwe iyo meelo ay kuba yaalaan iyo bal waa dhul dee ballaadhan buu ahaayo oo culimo aada u badani ay kaba yimaadeen bal haddaba culimmadaa iyagu mashriqna intoodii badnayd iyo jumhuurtoodu waxa qowlkoodu yahay in samaaca dee kaasaa asalay leeyihin isagaa asal ahaa rasuulka ilaahina sidii looga maqlayay weeye samaaca min lafdi sheekh lagaba maqlayaa waa martabada kool waana tahay imanka kutubta mustalaxu ku socoto waata marka dambena aada u shuhurowday ee dee bal matalan shaayaca noqotay inta badanna dee la raajax yeelay ee culimada intooda badanna qowlkooda uu noqday oo sheekho carabkiisa laga maqlaa ka raajaxsan ee riwaayo saxiixa ha u noqotee qiraa'ada oo markaa balqolooyinkaas uu yidhi nawowi wuxuu raaciyey iyadoo dee ibnu salaaxna hadalkiisii uu ikhtisaarinayo wa huwa saxiixu waana qowlka saxiixa in samaac min lafdi sheekh uu ka raajaxsan yahay waana maxal riwaayo iyo waqti la doonayo wax la kala wariyo sheekhan sanadkiisa iyo riwaayadiisii baa la qaadanayaaye in samaaca laftigiisa lagaba maqlo ee waxa weeyaan uu kaba raajaxsanya oo mid waxaan idhi waa taasoo asalba weeye baan idhi arrin kaley tan ku raajax yeelayna waxa weeye ruuxu markuu wax aqriyayo isagu kii aqriyaya yahay dee waxaa la arkaa dee waxan buu aad buu u tarkiisinayaa mashquul kuba noqonaya in ruux isagu dhegaysanaya oon lagu aqriayo waa taan soo marnay kolkol tasaahul inuu dhacaya majaalista caynkaasa oo ruuxan lagu dul aqriya hadduu doono iska luloonayo waa aamusan yahay ma dhaqdhaqaaqayo inuu luloodaa la arkaa inuu waxa weeyaan dee adigu hadduu doono fikir kale wax kaleba sheeko kale qalbigiisa oo nafsiya uu galoon waxaan lama socon jasadkii waa soo jeedaa waa inuu dhegaysanaya la moodaya laakiin dihnigiisii baa maqan ama wax kale ku mashquulo marka haddii qalad dhacaya haddii kaleba inaanu u baraarugin baa dhici kartay leeyihiin oo bal markaa taasi waxay keenaysaa in dee umuurahaas ay iman karo samac min lafdi sheekh uu yahay ka raajixa taasna wathaalithu qowlka saddexaad can abi xaniifata abi xaniifa iyo wabni abi di'bin iyo wagayrihima baa laga wariyey bacna qowlka saddexaad oo muxuu yahay qowlka saddexaad waa tarjiixu lqiraa'ati cala shaykhi min asamaaci waxa weeye min lafdi waa qiraa'adii sheekha lagu dul aqriyayaaba mudnaanta leh oo martabada koowaad noqonaysa oo sheekha qiraa'adiisan iyo dhawaaqiisan laga dhegaysanayo hadda arrintana ogaada maaha diraayo sheekhu inuu waxaan sharxayo macnaynayo kollay hadalkiisii loo baahanayo waa kitaab maalan bukhaari oo kale ta loo jeedaa waa in sheekhan sanadkii sanad ahaan looga qaato xadathana fulan can fulan can fulan ay kuugu xidhiidho oo dee baab diraayo maaha marka dee waxaa dhacaysaba sheekhii hadduu doono inuu kitaabka dhammaantii marna aanu kelimo halaba iman laakiin waa u baraarugsan yahay waxana inuu xadiidkiisi yahay waa og yahay iyagiina markaa dambe waa kanoo saasay kaga taxamulayaan haddaba qowlka labaad oo ah in qiraa'ada ama cardigu kaba raajaxsan yahay samaaci waxaa laga soo naqliyey can abi xaniifata abi xaniifa wabni abi dibin iyo in abi dibi waa imaam maxamed ibnu cabdiraxmaan la odhanayo caalim caabida ahaa waana imaam malik iyo dabaqadiisii waxoogaa ama in badan xagga geeridaha uga horeeyo waana nin dee bal maalan isaga qariinkiisa ama raggii dee qoranadiisii raggii martabadiisa ah marka la eego culimadii reer madiina weliba cibaado badan iyo isagoon cidna ka haybaysana wixii xaqa kuba qowla lahaaba weeye ibn abi dib waana nin quraysha mansiladiisa waxayna tusaysa o inoo tilmaamaysa uu lahaay oo kale imaam shaafici baa wuxuu yidhaahaa waa culimadii dee uu ku yar dhowaa ee barhkoodna uu soo gaadhay laakiin hadduu dalab dee xaggooda ugu baxa uu gaadhi karlaa barhnaam kulle mala aad baabuuga sii yaraaye qolooyinka ay dhaafay dee waxa weeyaan nina aniga kama qoomamoon dhaafid iyo dhaafiddaa way dhaafeen ujeeddadu aanan waxba kaba warin laba sheekhu mooyo labadii wuxuu ka dhigay ibnu abi dib iyo layth ibnu sacad layth ibnu sacad oo suurtagal ahayd hadduu dee hore masar u tago waa gaadhi lahaa laakiin ibnu abi dib waxay la tahay wakti u dee makansado ba ahayn oo sagaal jirkiisii buu dhintay shaafici oo sagaal jir ayuuba dhintay laakiin waa dee qiimaynta uu qiimaynayay cilmigiisaas oo uu leeyahay halkaa dee cilmi ay ahayd inan waxaweyaan helo ayaaban dee ama aan wariyo ayaaba sheekhada dee la kulan la-aantooda iguba dhaafay haddaba ibn abi dib isaga iyo wagayrihima kayrkood isaga waa nin reer madiina culimadii reer madiinau kaba mid yahay iyo ayrhma wagayrihima kayrkood baa lagaba soo naqliyey wariwaayat wahuwa riwaayatun riwaayo weeye can malikin malik iyadana dee qolooyin kaleo xagga shaarixuu tirinayana way jirtaa macnuu markaa qowlkan saddexaad waxa weeye waxay raajax yeelayaan qiraa'ada sheekha uu lagu dul aqriayo bay cardigii ka raajax yeelayaan qolooyinkaas sitay u raajax yeelana waxa weeye ruux hadduu wax aqriayo iyo hadduu wax dhegaysanayo xagga la socodka iyo qalbigiisa oo waxaan hagaag ugu faaruqa oo waxaan aad ugu baraarugsan waxaa aad ugu mudan ama dee u dhow markaa wax dhegaysanayo ruuxu marka wax aqriayo carabkiisii xataa khada aanu dareemayn baa ka dhici kara wuxuu dihnigiisu mashquul ku yahay uun arrinkan iyo dhawaaqiisan laakiin markaa uu aamusayo ruux kala aqriayo weliba axaadiistiisi iyo wixii uu riwaayo u lahayd ay tay qalbigiisi baa faaruqu noqonaya la socodka oo wixii khada'a iyo wixii dhaca iyo wixii carabkiisu kaba boodo ama si kale ugu dhawaaqo markiiba waa u baraarugayaa taas bay leeyihin arrin kalena waxa weeye dee ninkii waa axaadiisiisii isaga laga warinaya ee wixii waa u baraarugaya waa joojinayaa laakiin sheekhu markuu aqriayo ninkii daa'ibka ahaa haddii sheekhiiba khada ka dhaco asalkii waabu haystaa ama farcii lagaba qoray laakiin sidiisi aan ahayn uuba aqriyo umuuraha imanayay leeyihiin kolkol khada'aasi u socon karo mid waa noqon kartaa ruuxba aqoontaa inaanu lahayn oo khada'an aanu u baraarugin oo sidaasna sheekhii lagaga naqliyo arrin kalena way iman kartaayoo ah inuu israa kalo dii sheekha carabkiisii taa maray hadda wixii qornaana uu kaba dunaa mala waa riwaayo labaad inuu taa yidhaaho ina isagoo sheekhii eegaya mid saddexaad baa iman karoo haybaysi uu sheekhii ka haybaysto oo u yar qaladkaa iyo khada ah kaba dhacay uu xusuusin waayo ku baraarugin waayo taasixishood meesha gasho iyo haybo markaa kol haddii umuurahaasi ay imanayaan oo kolkol khada'aasi waxyaalahaasi ay dhici karto khada inay socodsiiyaan iyadoo uu dhegaysanayo oo uu daalibkii joojinayo markaas uu hagaag dee markaa wixii khada'ana u saxayo ayaa ka mudan bay leeyihiin tan uu isagu aqriayo waxyaalahaasna iman karaan dee adigu bal ictibaartaasi kaga raajaxsan tahayna waa taan soo aragnay bal xaggii bal maalan taasi waa bal martabadeeda waa riwaaya saxiixa horta calaa kulli xaalin martabadeeda waa raaj iyada mudnaanta le iyo iyada waa laga mudan yahay way u badan yihin in dee ay tahay martabada labaad ee alsamaac min lafdi sheekh ay ka horeysano waana se inoogu tartiibsan yihinna waa ta aan soo ogaanay iminka markaa halkan oo u yar dheerayn doono waxay noo hadhayo dee tii horeba samaaci waa tan kusoo maray bal shaksigii kitaabkan ama axaadiisan wixii uu kaga taxamulay sheekhaba ay ahayd qiraa'o uu korkiisa ku dul aqriyey sheekha carabkiisa kamuu maqlahayn sheekha ayuu markaas waxa weeyaan dhegaysanayey isaguna waa kaa ku dul aqriyaya ama nin kale ku dul aqriyayay hadhow marka dambe isagii noqoto inuu isagiiba noqdo maqaam uu dad ugu faa'iideynayo uu joogo isagii wax laga warinayo kii hore waxaan soo marray inuu samictu odhanayo fulaanan ama xadaanii fulan uu odhanayo ama akhbaranii fulan uu odhanayo iyo alfaadii kale dakara lana yaqaal lana iyo walow dee aan nidhi wixii isticmaal markii dambe uu wax u khaas yeelay bal isticmaalkaa la ilaalinayay kolley inagu maqaamkaa maba wada joogno dee nintan soo dul fadhiisano kitaabkiisagoo akhbarakum fulan can fulan can fulan noomaba taala imakee bal markaa markay taasi dhacdo hadhow isagu muxuu odhanaya muxuu sheekhii kaga soo naqlinayaa ee tilmaamaysa waa cibaaradan eg waa laba cibaara meeshii jeer oo laba xaalaa kala jira xaala waa xaala taxamul ruuxu waa daalib cid kale wax ka warinaya waa warin uu warinaya uu xambaaraya hadhow dee taasi markay socoto natiijadii iyo wixii uu warinaya maxay noqonaysaa isagaa marka dambe kii laga warinayo sheekhii noqonaya laakiin ha noqdo sheekhii dee kitaabkan uu warinaya sanad baa laga warinayaayo sheekhiisii buu sheegayaa sheegidda uu sheegaya inuu ku taxamulayna waxay noqonaysaa cibaaraadkan iyo siiqdan ay ka cabiraan siiqul adaa waa markaa la gudanayo cibaarada loo adeegsado xadiiska iyo ama kitaabka warintiisiiya tilmaamaysa sii markii hore uu shaksi uu kuba taxamulay waxay ku xadilantay warintiisii wariyey taa hore waxaan idhi kol hadduu marka hore sheekha carabkiisa ka maqlayay beriga dambe isaga laga warinaya xadaanaa fulan buu odhan ama samictu fulanan buu odhanaya imaka muxuu odhanaya sheekhii muu aqriyahayn carabkiisii kamuu maqlinaya isaga aqriyaya ama nin kaloo daaliba aqriyaya cibaarada ama siiqada u isticmaalaya maxay tahay waana yar dheeraan doontaa taas baa inoogu iman bal imaka fiqrooyinkan wuxuu ihi markaa imaamku raximahu llahu tacaala walaxwadu sida ixtiyaadka badan asalkiisiina bal dee waa aan ujeeda irshaad iyo kitaabkii kale usii asalka ee muqadimada ibnu salaxna markaa alaslam alajwad baabay kaba cabirayaan tiba cibaaradanad macnuuna waa taasi sida dee bal maalan labsi aanu kaba imanahayn fiican ee ixtiyaadkuna uu ku sugan yahay ujeeddadu xaaladii iyo xaqiiqadii jirtay dhab ahaan toos u abbaaraysa caddaynaysa si taxamulku ah waxa weeye fi riwaayati warinta biha bilqira'ati cala sheekh wax lagu warinayo inuu yidhaaho markaa dambe waa an yaquula araawi ama dee ruuxii raawigaha inuu yidhaaho qara'tu calaa fulanin hebel baan ku dul aqriyey axaadiisiisaas oo dhan aw amase waa isagu hadduu qaarigii ahaa aw quri'a calayhi waa marka nin kale aqriyayo isaguna uu fadhiyeynay dadkii nin keliun baa ka aqriyaya intii kalena way fadhidaa hadiyo goorna culimmada waqtiyada hore ninka ragga qiraa'ada fiican lehee bal maalan laxni saasa aan lahayn iyo taas baaba dadka u tawallihi jiray inay u aqriyaan bal markaa ay la baashiraan been aw quri'a waa lagu dul aqriyay calayhi wa calaa fulan waa sheekhi buu magacaabaya wa ana asmacu walxaal ana anigu asmacu aan maqlayo oo faaqara bihi waa qirtay sheekhi waa qirtay qirashada halkani waxa weeye sheekhi waxaa lagu leeyahay xadaakum fulan ama akhbarakum fulan kolba sidii ay ahaydba akhbarakum fulan can fulan qaala xadaanaa fulan oo sanadkii baa la dhammaynaya rasuulka ilah xadiiskiisii baa la gaadhayaa dee sanadkii ama marka hadduu kitaab leeyahay sanadka bilowg unha lagu daayo waxa dambe wabihi wabihi unha lagu wado oo halkii sanad markasta la soo celin lahaa ayay de waxay kol haddii axaadiisan sanadkaa keliya ayuu ku wada wariyey marka dambe axaadiisu ha isba bedeleen inta dambe dhexda mooyaane isaga hadduu la doono wabihi unbaaba dee sanadkaa dambe kol haddii sanadku uu mid yahay oo aan asaaniid kala duwan ahayn wabihi baa lagu kaaftoomi karaa shardi maaha in xadiid kastaba markaa sanadkii lasoo celiyaa shardi maaha haddii ay sanadku uu mid ahaa sanadqooyinka sanad keliya lagu wada wariyo kaleba marka la leeyahay xadaakum fulan sheekhi waa dhegaysanayaa hagaag buu u dhegaysanayaa waa tan loo fadhiyo inuu maaha uun dee wixii qaladkii anasaxo oo uu toosiyo celiyo haddii axaadiistiisii waxaan ahayn ay soo dhex gashay uu meeshii ka saaro oo kolkol markaasa maxaa jirta oo dee dariiqo ahayd ruuxiina waxa la leeyahay hebel baa ku warramay eh isagiina waa fadhiyaa walow kol hadduu fadhiyo uu baraarugsanaayo u soo jeeday aamuskiisani uu waxa weeyaan noqonayo dee nin ogol aqbalsan inuu xadiidkan hebelkaasi kaba maqlo sidaa kuba maqlay ogolsan haddana kol waxay la iman jireen boy barhkoodna shardiyeen iqraar nudqi ah inuu markan uu idhaa akhbarakum fulan can fulan ya xadiidkii dhammeeyo inuu idhaa nacam ha hebel waa ii warramay taas baa fa aqara bihi ayay tilmaamaysaa waa qirtaydu macnaa wuxuu yidhi ha laakiin shardi maaha taasi oo haddii uu kol hadduu faahim yahay musqi yahay oo uu soo jeeduu dhegaysanayay oo daynayo axaadiistiisina leeya akhbarakum fulan waana nin siqaah oo dee culimo ah in aamuskaasi waa calaamo ridayo ogolaansho oo shardi ma aha waana taasi masale inoo iman doonta waxaana jirta kutubtan asaaniida lagu wariyo saxiixa muslim ba qaado meelo kitaabuliimaanaba way dhacdiyo meelo kale xadiis baa dee muslim sanadkiisii ku warinaya xadathana fulan can fulan laakiin dee dhexdaa bay gelaysaa in dee ama quri'a calaa fulan bay gelaysaa quri'a calaa fulan xadiidka markuu dhammaaday ayuunbaa de waa xadiiskii dhammaaday intaan kii kala bilaabmin baa dhici ayaa dhacaysa meelo qaala nacam wuxuu nacam ee ruuxii masaladan ogaa waa masaladan aan hayno waa garanayaa qaala nacamtani waxay ka soo jeedo ee ruuxaan istilaaxba shaqo ku lahayn qaala nacamtani wax kale lama socdaan xadiid dabadi unbay qaala nacam dhacday meel alla meel uu qaaday iyo wax looga jeedo iyo maxaa keenay ha buu yidhi xadiidkana uu dhammaado nebigaasaa yidhi baabay noqoto khalaas khatimayo xadiid kalea la sugaya taasaa kuba timaada waa kutubtan dee asaaniida leh marka qaala nacamta meelaha dhacda waa qirashadan waxaa ku jirtay meesha quri'a calaa fulan qiila lahu akhbaraka fulan can fulan can fulan marka saasaa lagu yidhi ta markaa wuxuu odhanaya u qiranayaa ha weeye laakiin shardi maaha waana inoo dambaysa bal fa aqara bihi intaasay tilmaamaysaa taasi haddaba waa cibaaradii asalkahayd cibaaradan qara'tu calaa fulan iyo quri'a calaa fulan wa ana asmac fa aqar biha ma raacda mayaana raacine xaqiiqadii bay sheegto arrinkii waa taas si sariixay u caddaysay in sheekha lagu dul aqriyayay uun maxaa hadhay markaas cibaarad kala la isticmaali karaa umana waa gelay uma taa dabadeed ama taa waxaa soo raacaya yali dalika cibaaraatu samaaci samaacii aynu shalay ka soo baxnay cibaaraadkii loo isticmaali jiray marka wax lagu wadee samaac uu ahaayee la gudanayo wixii cid kale la gaadhsiinayo muqayadatan xaalay tay cibaaraadkaasi mid la qayday cibaaraadka samaac wuxua samictu cibaaro samaac bay ahayd walow halkan qaaliban aan la isticmaalin xadathanii ama xadahanaa iyo akhbaranii ama akhbaranaa iyo waa cibaaraad samaacaynu soo maray iyo anba'anaa iyo walow barhkood istilaax ama isticmaal gees u saaray oo ama wax uu khaas yeelay cibaaraadkaa samaac baynu kusoo marro iyadoo mutlaqaa la isticmaalaya xadahanaa fulan baynu shalay soo aragnay in la isticmaalayo halkan maxaa iyadana jaa'is ah iyadoo dee aanu ruuxu qara'tu calaa fulan ama quri'a calaa fulan wa ana asmac aanu odhan inuu cibaaradii samaaca isticmaalay laakiin uu qaydo si xaaladii loo ogaado oo maxay u idhaao xadahanaa fulanun qiraa'atan markaa ma idlaaqaya xadahanaa hadduu yidhaha samaacii bay noqon ee xadahanaa fulanun qiraa'atan calayh ama akhbaranaa fulanun qiraa'atan caleyh waatan taasuu uga jeedaa muqayadatan iyadoo la qayday iyaduna markaa waxay noo caddaynaysaa arrinku inuu qira'a cala sheekh ahaa oo wadalika ka qowlihi qowlkiisiiba weeye uu odhanaya shaksigaasi xadahanaa fulanun qiraa'atan calayhi dee labadii bay u wada taallaaye aw akhbaranaa fulanun qiraa'atan calayhi wa anshadana wakadalika waxaa saas oo kale ah anshadanaa waa noo inshaaday fi shicr shicirka gaar ahaan qiraa'atan caleyh oo macnaha waxa weeyaan dee haddii abyaad shicirana qaa'ilkiisii iyo ciddii sanad way ku wariyaan waa tan dee kutubta waxa weeyaan hore luqadiiyo waxyaalo qaarkood ama maqaal hadalka xataa kelimo yar bay isnaad kuba soo naqliyaan haddii laakiin shaksi keliyaba inay kii dhowaa unaad kaba warramaysid haddii sheekh ninkii shaacirka ahaa ee shicirkan tirinayay kal hadday inshaad kaba cabiran hadduu doon shicirka maba laho dee kii munshi ah maba ahe iyadoon qiraa'atan la raacin baa la odhanayaa anshadanaa fulanun kada wa kada abyaaddii baa la sheegaya waa noo inshaado oo ujeeddadu abyaaddii buu aqriyey waana laga dhegaysay laakiin haddii arrintu ahayd ada abyaaddii aqriyey ninkuna waa ninkii riwaayada u lahaa ama waa ninkii qaa'ilkeediiba ahaa waad ka taxamulaysaa isagii mabuu aqriyin dee haddii xadiidkii aynu lahayn xadahanaa qiraa'atan calayhi tanna maxaa la odhanaya anshadanaa qiraa'atan calayhi uu noo inshaaday isagii ma inshaaday adigabaa ah ka aqriaya ku dhawaaqaya ama kuwa luuqaynaya laakiin maxay noqotay waa qiraa'atan calayhi ba waxay tilmaamaysaa ah in lagu dul aqriyey oo adigu wax xaaladii caddaynayo la qayda in la isticmaalo bal taasi haddaba waa in ixtiyaadka badan in ama qara'tu la yidhaaho iyo quri'a ama xadaanii ama akhbaranii ha laba isticmaale ee lagu qaydo samaac bal akhbaranii kalan baa inoo soo socdeen wamanaca way manciyeeno ama waxa manciyey idlaaqa xadaanaa xadaanaa idlaaqeeda iyo akhbaranaa akhbaranaa idlaaqeeda ibnulmubaaraki ina mubaarak wayaxya bnu yaxya atamiimiyu iyo imaamka isna yaxya وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم غيركod oo ujeedadu waxaan nidhi اxtiyaadkiina waa kaa inoogu soo daray cibaaraadkii samaaca waa la isticmaali karaa haddii la qaydo oo laba yidhaaho xadaanaa fulanun qiraa'atan calayhi intaas la yidhaaho laakiin haddii ay noqoto un iyadoo arrinkiisa uu ku taxamulayba qira'a cala sheekha xadaanaa keliya uu yidhaah ama akhbaranaa keliya uu yidhaaho a'immada qaar baa le lama idlaaqayo oo kol haddii arrintu qiraa'a cala sheekh ahayd cibaaraadkii samaaca samaac baa loo yaqaanaye iyadoon qeyd lahayn halkan lama isticmaalayo way manciyeen raggii wuxuu inooga magacaabay a'imo waaweyn ayuu taa raggaa inoogaba magacaabay oo waxa weeye waa imaamkii cabdullaahi ibnulmubaarak koley aladi ijtamacat fiihi khisaalu lkhayr iyo imaam kaleo aad u shahiir oo dee kollay dabaqada muslim iyo sheekyadoodiiba ahaa yaxya bnu yaxya atamiimi waana nin la arko waddankiisii oo reer naysaabuur buu ahaa asalkiisu carab haba ahaado ee waxa weeyaan imaama waqtihi ahaa markaa bilaaddiisaas ama beledkiisa marka la eego waa imaam buu ahaa iyo dee axmed ibnu xambar iyo nasaa-i a'imadaan garanayno iyagu waxay leeyihiin bal haddii la qaydaya ha la qaydo laakiin lama idlaaqayo dee in badan oo asxaabulxadiidna madhabkoodii ayuu kaasi yahay wajawazaha cibaaraadkan xadasanaa iyo akhbaranaa way in idlaaqeeda way baneeyeen daa'ifatun koox nimanka ahlu xadiidka kaba mida kollay usuuliyiintuna meelahan way la soo galaanbe ayaa baneeyo macnaa daa'ifo xadiidka asxaabtiisii kaba mid ahayd ayaa waxay baneeyeen ruuxuu isagoo sheekha kaba dul aqriyey oo arrinta uu kaga taxamulay ahayd qiraa'a cala sheekh marka dambe inuu yidhaaho in xadaanaa fulan uu yidhaaho ama akhbaranaa fulan uu yidhaaho dee qolooyinkan leba cardiga ayaa ka mudan oo ka raajaxsan qiraa'adii ama laba simayaba kii la isticmaalo xataa bukhaarina saxiixiisa meel hadallaa kuba sugnaa khaasatan halkaa kitaabulcilmi iyo markanuu masalada soo qaado oo qiila waxaa la yidhiba xaggan inay taasi bannaan tahay inay daa'ifa bannaysuu dhe inahu madhabu zuhriyi wamaliki wabni cuyaynata wayaxya alqabطani wاlbukhaariyi wajamaacatin min almuxadisiina wamucdam alxijaaziyiina wاlkufiyiina waaba dad badan oo waxaaba la yidhi qowlkan waxa qaba oo uu yahay madhabu inahu qowlkani waa la idlaaqi karaa madhabu zuhriyi zuhri madhabtiisii weeye wa malikin iyo malik ibnu anas wabni cuyaynata sufyaan iyo wa yaxya alqaطaan yaxya bnu saciid alqaطaan iyo walbukhaariyi wa jamaacatin jamaacooyin min almuxadisiina iyo wa mucdam alxijaaziyiina reer xijaazna waxaan ogeyn iyo walkufiyin labada qoloba waa qolooyinkii lahaa midka yihiin xadaana hadduu yidhaha iyadoo qiraa'a cala sheekh ahayd iyo hadduu qara'tu yidhaaho waa islaba midun bal taas bay yidhaaheen oo rag qaarkood magacyadoodna halkaasuu idinkuma sugan yahay weliba intan ka ziyaadsan baan u jeeda wa minhum waxaa kaba mida nimanka culimada kaba mida man ajaaza ku baneeyey fiiha ay waa fi lqiraa'ati cala shaykhi samictu waa kollay lafti aadna uga yar fogtaas oo bal xadaanaa iyo ahbarana imika kaba sii dheero aad saliix ugu ahaa samaaci barhkood baa waxa weeyaan taasi ay ku baneeyeen barhkood baa qowlkaa maalik iyo labada sufyaan kaba soo naqliye laakiin tan waxay saxiix yeelaan samictu de bal in xataa barhkood si ay raaciyeen qira'atan calayhi laydhawn waxaan ku maqlay xadiidkan aqrin lagu dul aqriayo waa sax laakiin samictu keliya la idlaaqo iyadoo cibaaraadkii samaaca loo isticmaalaya tii ugu sariixsanayd ahayd barhkood baa le maya halkan maba taallo oo ama saxiix ma aha ama aan badnayn laakiin barhkoodna waa idlaaqeen bal qowlkii ugu dambeeyeyna waa kan wamanacat way mancidayo daa'ifatun koox culimada kaba mida oon yarayn oo badan badan badan xadaanaa ayay manciyeen waajaasa daa'ifadaasi way banaysay akhbarana halkan istilaax ama isticmaal baa soo galay markii dambena kan baa cinda ahlilxadiid shuhuroobay labadii lafsi baan kala qaadnaya samictu iyada meel iskaba dhigo haddaan dee ay idlaaq tahay lama isticmaalayo xadaanaa iyo akhbarana baa inoo timi daa'ifadan dambe xadaanaa waxa weeyaan haddaan la qaydin oon la odhan xadaanaa qira'atan calayhi looma isticmaalayo leeyihin qira'a cala sheekha samaac unbay khaas u tahay xadaanaa ma xadaanii laakiin akhbaranaa marka ay tahay iyadoo tafriqo imika aan ku kala farqino luqa ahaan aanay jirin xadaanaa iyo akhbaranaa ee arrinku uu yahay arrin isticmaal ama istilaaxba uu yahay ayaa waxay leeyihiin qiraa'adii cala sheikh akhbaranaa iyadoo la idlaaqay oon waxba lagu qaydin ayaa ay la isticmaali karaa oy baneeyeen oo waxay ka dhigeen akhbaranaa maanta inay taallo maqaamkii uu dee ruuxu qaa'ilo oo markaa dee maqaam ifaadana fadhiya uu odhan lahaa qara'tu calaa fulanin ayay kaba dhigeen inay meesheedii taallo iyadii un ay la macno noqotay walow luqa ahaan ay ka duwan tahay bal markaa taas bay yidhaaheen ibnu salaax baaba yidhaahaa markaa arrinkan waxaan ku tawjiihin karno xadaanaa iyo akhbarana lagu kala qaadi karaa waa inuu yahay in istilaax ay u samaysteen labada xaalo bal inay ku kala soocaan xaalada samaac ala she min asheikh iyo iyo alqira'a cala sheikhun laakiin in tawjiih loo helo xaggii luqada kollay takaluf iyo cano ayuunbay noqonaysaa calaa kulli xaalin tani markii dambe ahlilxadiid arrinkii u socday shaa'ica noqday ee waxaa horeo dhambe kaba raajax noqday ama daboolay ayuu noqday walow dee la ogaanayo raggii kutubta iyagu aan kala farqinahayn sida bukhaari oo kale iyo markay sheekhya dambe taymayo marka uu isagu adeegsanayo isticmaalayo in la ogaado dee arrinta inaanu kala farqinu si wax u wada isticmaalo la ogaado haddana tii shaa'ica noqotay tan bay ahayd oo aba kan ciddii lahayd wa huwa markaa tafriqadan xadaanaa iyo akhbaranaa la kala farqiyo oo akhbaranaa la yidhaaho iyadoo mudlaqa ayay qiraa'adii cala sheekh loo isticmaalaya xadaanaa se looma isticmaalayo madhabu shaaficiyi shaafici madhabtiisa weeye waa asxaabi iyo wa muslim ibn alxajaaj muslimna aad ragga uu cinaayooday waa nin alfaada dhowra bal xarafa iyo wow lafdigii labada laftiya sheekh ama labadiisa sheekh lafyadeedu ay ku kala duwan yihin buu soo caddeeyaa oo cibaaraadkaasu ilaaliyaa hadiyo goorna naqligiisa isaga tan oo aad buu taa jaanibkaa u dabdiyaa isaguna waa madhabkan buu ku socdaayo markan uu sheekhadiisa wax kaba soo naqlinayo akhbaranaa iyo xadaana xadaanaa waa wixii samaacun akhbaranaana dee qiraa'adii baabuu isticmaalaya bal dee sheekhyadana markuu dhowr sheekh isu geeyo ayuu odhanaya hebelna xadaanii buu yidhi ina isagu kala farqiyaaye hebelna akhbaranii buu yidhi sitaa loo ogaado iyo wa jumhuuri ahlilmashriqi ahlisharqi dadka bariga oo dee aad u ballaarnaa culimadna ay uma badnayd ehelkiisa intoodii badnayd qowlkoodba weeye waqiila waxaaba la yidhi inahu madhabu akari muxadisiina muxadisiinta intooda badan madhabtoodu weeye tafriqadani wa ruwiya can ibni jurayjin imaamka ina jurayj la yidhaha waa nin atbaacu taabiciintii ka mida cabdilmalik ibni cabdilcaziiz ibni jurayj jurayjkuna waa awowgii oo dee magaca jurayjna magac carbeed maa si aan aragna waa magaca waliba ma aha magacii reer faris iyo janab khuraasaan iyo lagalaba bixi jire waa magacii jaanibkan kale reer rum walawsaaciy cabdilmalik ibn cabdilcaziz waana culimadii maka waqtigiisii walawsaaciyi imaamka isna imaamu ahli shaam madhab gaarana lahaa dee waqtigiisii wabni wahbin iyo imaamkii jariilka ee cabdullahi ibni wahbi asxaabtii maalik kaba mid ahaa reer masarna ahaa oo laba yidhaha tafriqada cid gelisa masar ninkii ugu horreeyey weeye qolooyinkaas baaba iyagana madhabtooda uu yahay ama lagaba soo naqliyey wa ruwiya can inasaa'iyi aydan nasaa-i qowlkii horena waa ta aan soo marnae adigu nin dee khaasatan labadan lafsi uun iyo wixii kuba tacalluqsan kitaab u dejiyey jawhar yidhahaan kitaab alanseef la ydhaaho ayaa qowlkan isagana dib uga soo naqliyey wuxuu uhi markaa wasaara wuxuu noqday tafriqadan eeg in xadaanii iyada samaac min lafdi sheekh loo isticmaalo ama akhbaranii ama akhbaranaa ay tahay qiraa'a cala sheekh wuxuu kaasi noqday huwa isagu ashaa'ica ka faafsan ee alghaaliba haalibka cala ahli lxadiid markii dambe kan baa faafay istilaaxan ama dee wixiina luq ahaan ma kala farqin karnee waxaan odhanaynaa un waa waxay tamiisu laba yimaadeen oo waa isticmaal ama istilaaxoodii weeye dee xaggaasa muran kama yimaado bal markaa taas baa markii dambe ka shaa'ica ee haalibkaa noqotay furuucun furuuc waxa weeye waxaan ka soo baxnay imaka awjuudii taxamulka aydoo sideed nooca laba un baan soo aragnay mid waa samaaci min lafdi sheikh midna waa qiraa'adii cala sheikh haddaba waxay noo soo socotaa ilaa lix farci waana lixdee ama masaa'ilood oo ku xidhan labadaa aynu soo marray waa labadii imika aynu soo marnay samaaci iyo qiraa'adiiba ay labadoodi ku wada tacalluqsan yihiin dee hadday hobo kala badnaadeen bay ku tacalluqsan yihin kolle kitaabkii asalka ee nawowi markiisii hore uu kitaabka ibnu salaaxu ku ikhtisaariyey alirshaad markaa irshaadu dullaab alxaqaa'iq la yidhaaho halkan dee barhkood buu damjiyey imika isaga sideed farci bay ahayd oo dee marka la eego kitaabku ikhtisaarinayay baa taas ahaa imika halkan se lix buu kusoo ururiyey waa lix farci oo labadii imikaan kaba soo baxnay martabo assamaac min lafdi sheekh iyo alqiraac cala sheekh kuba xidhan alawalu faraca hore idaa kaana hadduu yahay aslu shaykhi sheekha asalkiisu xaalalqiraa'ati qiraa'ada xaaladeeda iyo markan dee la aqriayo biyadi mawhuuqin ku lagu kalsoon yahay biyadi shaksin mawhuuqin bihi isaga lagu kalsoon yahay gacantii uu ku sugan yahay shaksigaasoo muraacin dhowrayo ilaalinayo la socda limaa yuqra'u waxaan sheekha lagu dul aqriayo ahlin lahu ehel oo dee nin waxaanu baraarugaya macrifadii leh iyo garashadiina uu yahayoo ehl uu yahay bal maalan markaa kaas oo dee bal markaa dee xaaladan in lagu kalsoon yaho waxaan u ehel yahay markaa laga aamin yahay haddii ay wax dhacaan oo ama qalab dhaco ama wax laga boodo ama waxyaale aan jirin meesha kaa kan kale ou aqriayo dee inuu ihmaaliyo laga aamiyayo waxaa u baraarugayo la socdoo joojinaya arrinkiisu hadday taa tahay marka tafsiil bay geline sheekhi laakiin markaa waxa weyan kitaabkiisii ma haysteeg waana asalkii sheekh ee asalkiisuna waqtiya farac buu ahaayo farac sheekhiisa marka loo eego farac buu ahaa maanta ayuu asal noqday haddaba asalkii sheekha ruux kale gacantiisa ku suganoo majliskii fadhiya ruux kalena wuu aqriayaa kaasna dee kolley furuucdaa laga qoray ayuunbuu mid kamida haystaa ama axaadiisa korkiisa kaba aqriyo ninkani waa nin sifadaa leh waa nin lagu kalsoon yahay oo dee inuu wax ihmaaliyo marka aan jaanibkaa kaba aamin nahay macrifadeedna leh oo waxaana hagaag ula socdo u baraarugsan waxaan la aqriayo dee kelima kelima uba lala socdo ehelna waa macrifadii leh bal haddii xaaladu taa tahay sheekhu markaa kitaabkii ma hayo iyadii hadalkiibaa socday fa in xafida hadduu korka ka hayaa shaykhu shaykhii maayo xafidsan yahay weeye maa yuqra'u ay maa yuqra'u caleyhi waxaan korkiisa lagu aqriayo uu xifdisan yahay nin kalena kitaabkiibuu hayaa fa huwa ka imsaakihi asla waxay taasi laba mid tahay haysashadiisa uu sheekhu haysto aslahu asalkiisii uu haysto waa awla waanay kaba sii mudan tahay taasi waa suuro oo maxay suuradu imaka tahay sheekhii majliskii ayuu fadhiyaa samaaca kitaabkiisii dee lagu dul aqriayo axaadiisan la aqriayo dee asal uu isagu kusoo naqlistay ee uu soo saxday ee uu qaabiliyey kutubtii ama asalkii sheekhiisa kii gacantiisa kuma jira nin kaleu gacantiisa ku jira laakiin sheekhu waxaa kitaabkiiba waa xafidsan yahay ninka kalena waa ninkan la socda isaguna dee baraarugsan ee kitaabkii laba socda marka waxay ka dhigan tahay sheekhoo kitaabkiisii gacanta ku haystuun bay kaba dhigan tahay ama way kaba sii mudan tahay xagga mudnaashuhu waxaabay tahay laba arrimood baa iskaashaday sheekhii waa xafidsan yaho waa la socdaa oo isagiiba xifdigiisiibuu dee kula socda waxaan la aqriayo oo wixii qalada ama wixii aanu lahayn iyo wixii aan hagaagsanayn iyo wixii laga booday waa u baraarugsan yahy nin labaadna oo kusoo biiray oo isaguna kitaabkii sheekha haysto isaguna arrinkaasii xoogaynayo jaanib kale kalaba socda laba dihni ayaa dhegaysigii iyo la socodkii iskaashaday markaa taasi sheekho kitaabkiisii haysta ayuunbay laba mid tahay suuradaas ujeedadu markaa waa samaac saxiixa sheekhina kitaabkiisii isagoo haysunbay la mid noqonaysaa wain lam yaxfad sheekhu kitaabkiisii ma haysto qaarigiina waa ka naqlaya axaadiistii waa laga isagii baa laga warinaya axaadiistii korka kama hayo markaa suurada nin kale laakiin asalkii haya ninkiina waa ninkaa mawsuuqee lagu kalsoon yahay faqiila waxaa la yidhi halkan de waa ikhtisaarkii kitaabka asalka ah wuxuu u tiiriyey ilaa bacdi asxaabi lusuul waa nawowi asxaabta ama aimada usuulka iyo cilmiga usuulkoodii masaa-ishan way wada baxsiyaane marka ay sunna iyo riwaayaadkiisa kaba hadlayaane khaasatan kuwa darooroone ayuu u tiiriyey waxaana dee kolley aqwaashan cidda laga soo naqliya waxaa ka mid a imaamu alxaramayn oo dee kitaabkiisa dee matalan imaamka usuuliga burhaan iyo keyrkiiba lahaa oo qowlkan dee burhaan waxaa kaloo isna maaziri imaam la yidhaaho raggii muslim sharxayna ahaa maliki iyo madhabna ahaa kitaabka burhaan ee uu imaamulxaramayn leeyahayna nimanka maalikiya weliba maqaaribadaha cinaayo weyn bay siiyeen oo dhowr nin oo dee malka in yarun kala dadambeeyey baa wada sharxo maaziri wuu kala mid yahay malaa sharxisna waa lahayaa isaga haddaba qolooyinkaasay u tiiriyeenoo waa kan oo maxay yidhaaheen markaas cidda qowl kale waa kuwaas waa usuuliyiinta bacdigood bal waana kuwaas ee isagu laakiin waxaa la yidhi shaadna kumuu magacownayne laa yasixu ma ansaxaya asamaacu kol haddaan sheekhu kitaabkii hayn korkana aanu ka hayn isaguna ay tay kii laga warinayo axaadiistiisna la aqriayo in kastaba nin lagu kalsoonyahy kitaabkiisii hayo ha la socdee samaacaas halkaa sheekha in saa wax lagaga maqlaa ma ansaxayso laakiin wuxuu yidhi wasaxiixu qowlka saxiixa almukhtaaru la doortay alladii calayhi lcamalu camalkii muxadisiinta uu kuba sugnaayo dee suu dee silafi kaba cabiray bikasri siin dee inuu yahay kii mashaayikhdii ay ku soo gaadheen ay la iman jireen raggaa ay wax kaba warinayeen inahu waxa weeyaan kaasi waxa weeye anahu saxiixun inuu samaac saxiixa yahay weeye oo kol haddii dee nin lagu kalsoon yahan haynoo siqaa lana socdo wixii u baraarugsan ehella uu ah iyada markaasna sheekhina waa ka fadhiya iyada kitaabkiisiina waa la hayaa uu saxday ee uu dabdistay ee uu muqaabalay dee muqaabaladiina uu kulaba yimi samaacasi waa ansaxayaa wey fa in kaana hadduu yahay kitaabku biyaddi lqaari'i kan aqriyaya gacantiisa uu ku sugan yahay almawsuuqi bidiinihi diintiisa lagu kalsoonaa iyo wa macrifatihi garashadiisu fa awlaa marka waabuu kaga sii xaq leeyahay suurada dambe weeye ee barhkood ay yidhaaheen laa yasixu samaacu ay yidhaaheen bitasxiixi in la tasxiixiyo oo tadna maxay tahay waa suuro kale marka hore waxaa lahay nin baa kitaabkii aqriyaya axaadiisii nin kalena kitaabkiibuu gacanta ku hayaa asalkii sheekha ah ayuu gacanta ku hayaa iyagu dadku furuucdoodii bay haystaan kitaabkan lagaba qoray ee la muqaabilaya lakiin waa kitaabkii sheekhu isna sheekhadiisii ee axaadiistoodii ama sheekhiisii kusoo dabdiye kuwii u asalka ahaana kusoo saxay ayaa la hayaa sheekhina waa ka fadhiya axaadiista korka kama hayna waa ta aan khilaaf barhkood ay geliyeen usuuliyiin aan soo aragnay imanka suuradu tii unbay ku dhowdahaye laakiin halkii nin kale ka hayay kan aqre ayaa haya oo ninka sheekha ku dul aqreeya qaarigaa ayaa kitaabkii sheekha haya ninkina waa nin mawsuuqa oo lagu kalsoon yahay diin ahaan marka la eego iyo cadaalo ahaan oo si dee bal maalan aan ugu kalsoonaan karno inaanu wuxuu ka boodboodiyo wuxuu weydweydaariyey aanu jirin macrifadii uu waxan u lahaa dee nin jaahil haddii loo dhiibo waxba kala garanayn wax qaldamay kaasna ictibaar ma yeele macrifada wixii waa u leeyahay asalkiina isagaana ka aqriyaya asalkiina ayo kitaabkii sheekhu kaba aqriyaya sheekhina waaba kan suuradii dee fadhiya laakiin axaadiistii baanu xifdisnayn dee kol haddii marka nin kala hayaba nin labaadna aqriyaya aan nidhi suuradaas samaacu waa samaac saxiix oo camalkuna saasuu muxadisiinta kuba socday suuradana way kaga sii mudan tahayba samaac saxiixay noqonaysaa markaa tan wa mataa kaana alaslu asalkii marka uu noqdo ama uu ahaado biyadi gayri mawsuuqin bi ku aan lagu kalsoonayn oo diin ahaan iyo macrifaan aan looguba kalsoonayn gacantiisa uu kuba sugnaado oo dee aan laga aamin ahayn waxan uu aqriyayo inuu ihmaaliyo taas oo kale lam yasixa asamaacu samaaci ma ansaxayo in lam yaxfadhu sheekhu sheekhu haddaan axaadiisa xifsnayn oo tanna maxay tahay suuradani nin kale ayaa kitaabkii gacantii ku haya ninka kale nin aynu ama aqoon ahaan iyo macrifaan loogu kalsoonyay maaha ama diin ahaan iyo cadaala ahaan baan loogu kalsoonayn markaa lagama aamin ahaa inuu dee wax ihmaaliyo wixii la dhowri lahaa ihmaaliyo sheekhu hadduu xaafid yahay waxan uu korka ka hayo dee xifdiga sheekha la ictimaadsanayaayo kaasi ictibaar ma lehe samaaci u ansaxaya laakiin sheekhina haddaanu axaadiistii xaafid ahayn kitaabkiina aanu gacanta ugu jirin ninka uu gacanta ugu jiraana ninka aynaan ku kalsoonayn uu yahay samacsaa wax lagama warin karo oo dee lama garan karo wuxuu ka tegay iyo wuxuu ihmaaliye wuxuu sameeyey markaa cidiimo oga saa daraaddeed kaas samaaciisu ma ansaxayo bal taasi waa farac farac labaad athaani waa faracii labaad idaa qara'a hadduu aqriyo cala shaykhi sheekha korkiisiibaa ku dul aqriyey qaylan xaariya isagoo ku qowlaya akhbaraka fulaanun hebel baa kuu warramay aw naxwahu ama xadasa kaba haba yidhaaho ee wixii la mid ahaa de waxa weeyaan ama wax laba mid ah walxaal ashaykhu shaykhii musqin ilayhi mid u dheg raaricinayo uu yahay faahimun lahu fahamsanna hadalkan dee lagu dul aqriyayo hayru munkirin mid inkirayoo diidayana aanu ahanoonu inkirin saxa uu ansaxaya asamaacu maqalkii wajaazad way bannaanaanaysaayo alriwaayatu warin bihi kaas wax lagu wariyo sidaas samaaca caynkaasa ama riwaayada caynkaas in wax lagu wariya way bannaanaan walaa yushtaradu lama shardiyayo nudqu shaykhi sheekha dhawaaqiisa uu ku dhawaaqo halkii faaqirna bihi aan lahayn weeye oo idhaha nacam uu yidhaaho taas lama shardiyayo cala saxiixi qowlka saxiixa alladii qowlkaasoo qadaca ay jasmiyeen bihi qowlkaa jamaahiiru asxaabi alfunuun ma odhan muxadisiinun waa funuunta kala duwan ee meeshan calaaqada la leh ama iyagu ka wada hadla raggii asxaabtooda ahaa jamaahiirtooda ay jasmiyeen oo waa muxadisiintii fuqahadii usuuliyiintii iyagu siay jasmiyeen maxay masaladan waa masale markan dhaweyd faaqarna bihi masaladii aan idiin soo sheegaye weeye waana faracan labaad waxaa arrinku yahay ee umuurahanna bal taariikhaan baaban u ogaanaynaa iyo umuurihii bal markaa isnaad wax lagu warinaya habkii la samaynaye waxa ay tahay sheekhi waa fadhiyaa waa lagu dul aqriyaya dee marka lagu dul aqriyaya sheekhu hadduu isagu aqriyayu kitaabkii ka bilaabayo imaka xadasanaa fulan ama akhbaranaa fulan buu ku bilaabayaa laakiin ninkan ku dul aqriyaya sanadka marka dambe mooyaane ta ugu horeysa akhbaranaa fulan ama xadasanaa fulan ma odhanayani fulankani waa sheekha sheekhiisii weeye muxuu odhanayaa sheekhu la hadlayaayo akhbaraka fulan buu odhanaya ama xadasanaa fulan markaasa hadalkii soo gelaya qaala xadasanaa fulan oo hadalkaa cibaaradii sheekha markaa dambe iman sheekha dambe akhbaraka fulan qaala xadasanaa fulan can fulan oo sanadkii baa saa lagu aqriyaya ilaa matigii baa saa lagu gaarhaya marka sanadka dambe hadduu mukhtalif yahayna waa la soo celin haddii kalena oo uu sheekh labaad dee sheekhu kaba wariyey hadduu axaadiidan sheekh keliya ka wada warinayeyna dee sanadka xagga dambe mooyaane webihi inta inta hore lagu bilowda ayaa marka dambe adigu la wadaya san saaxib alirshaad ba irshaad maya waxaan ujeedaa waaya irshaadu saari kitaabka sharaxa bukhaari oo kitaab aad u qayima ah marka la eego qolooyinkan hadalkooda ma laha laakiin markaan eegna alfaada dabdinteeda iyo raggan tarjamadooda dhow waa kitaabka ugu roon bal matalan ruwaadan nina kama tegaya wada magacaabaya iyo alfaada taxliilinteeda iyo taad ma sharaxii kelimaadka markaan eegno dee dham sharax lamidi shuraaxda kuma jiro bukhaari sharaxday sharax lamidi kuma jiro waa sharaxan qustullaani leeyahay waxa weeyaan irshaadu saari laba yidhaaho waa sharax aad u mumtaasa heer sare markay noqoto dee wixii masaa'il iyo tafriic kale iyo cilmi kale niqaashkeed waa kutubtii kale laakiin alfaada kitaabka iyo xadiiska lafti ahaan iyo sanadkan magacan hadduu soo arooray waa taam yeelayaayo taasoo kaleo dee meelaha ruuxii taa doonaya inuu aada u sii ihtimaamo weya ayaa waxaan uga jeedaa kitaabka sanadkiisii uu bukhaari ku lahaa markii hore ayuu sheegaa waxa dambe oo dhan webihi cibaare webihi baa taalla markaasuu sanadkii bukhaari sheegaya webihi intuu idhaaho ayuu bukhaari qowlkiisii xadasanaa fulanti sheegaya ujeedadu waa sanadkii horen markii hore soo sheegay ayuunbaa sanadkaygan yahay way waa cibaare ay isticmaalaan kolleyna hadal inoogu iman doono nusqooyinka sanadka keliya leh sia lagu warinayo sanadkii in la soo celin inaan la soo celin haddaba waxaan uga jeedaa cibaarada uu odhanaya waxa ay tahay akhbaraka fulan buu horta ku bilaabaya ama xadaaka fulan markaasaa sanadku si dambe caadigiisii kusoo noqonayaa xadaanaa fulan haddaba markaa sheekhi fadhiyo ee ninkii uu yidhaha akhbaraka fulan qaala xadaanaa fulan can fulan can fulan waa qiraa'adiisii sheekhina waa ninkan hagaag ula socda waxan uu leeyahay wixiina fahamsan ma diidin oo ma inkirsano ma odhan maya xadiiskaasi kaygii maayobad iima sheegin oo kale riwaayadii dee riwaayo qiraa'a cala sheekh marka horeba waan soo maray ee sheekhu yaanu waxba odhaninba marka dambe inay akhbaraka fulaan nacam hayo wii warramay ama qirasha yaani xaggiisa ka dhicin faaqar rabiidii aan soo aragnay ee riwaayadaasi riwaayo saxiixay noqonoo dee fadhigan uu fadhiyo waa la socdaa wuxuu u yimiba isaga axaadiisiisii in laga wariyo ama kitaabkii in laga wariyo u yimi wax kale umuu iman taasi waa iqraar oo maaha un ma odhanayno sida qaacidadii ahayd laa yunsabu ilaa saakitin qowl ku aamusan qowl looma nisbeeyo halkan wuxuu u fadhiistayba kitaabkii in laga naqliyo dariiqadii baa dariiqadan qiraa'a cala sheekh noqotay waana kan dhegaysanayo hadduu axaadiisiisii waxaanaynoo meesha socoto uu joojin waayana dee isagii baan ruux camli ahayn ruux lagu kalsoon yahay ayaa noqonayn bal matalan markaa uu fahamsan yahayna la socdo waa ti aynu waa waxyaalahay u diidayeen hadduu ruuxu lulaysayo waa lagu dul aqriyaya waa hurdaa de markaa maxay tahay wax lagu aqriyayo mama oga marka hadda waa suuradii dee tasaahulkii samaac marka inkastaba yaanu nacan odhanin oo qirashadii dhicine riwaayada waa lagu warinaya taasba weeye marka cibaaradan baa walaa yushtaradu lama shardeeyo nudqu sheekhe sheekhu muxuu ku dhawaaqayaa waa isagoo markan uu yidhi akhbaraka fulan haa yidhaaha intaa weeye waa iqraarkii taas lama shardeeyo sheekha nudqigiisa iyo dhawaaqiisa iqraarsaa nacam oo kale ama dee taasina madaxo lulaano iyo no noocii iqraarkiie lama shardiya cala saxiix buu yihi waa khilaafaa jira qowlka saxiixa aladi qadaca bihi jamaahiiru asxaabi lfunuun washarada way shardiyeen waa iqraarkii eg inuu ha yidhaaho nudqi uu ku dee markaan meeshii iqraar nudqiya lagaba helo bacdu shaaficiyiina nimanka ama madhabta shaafici aimadiisa barhkood waasan sheekhi jaliilka abi isxaaq shiraazi baa kaba mid ahaa ninkaa isku waqtiga ahaayeene saaxiba shaamil ibnu sabaaq la odhanayey sulaym razi isna imaamka caabidka qolooyinkaasaa lagaba soo naqliyay inay shardeeyaan in iqraar dhaco oo dee si ruuxan loogu nisbeeyey in axaadiistiisita inuu ha yidhaha ama uu qirto iyo wadaahiriyiina wa bacdu daahiriyiina daahiriyiinta bacdigood waxay shardiyeen nudqahu dhawaaqaysa oo saa dee waxa weeyaan iyaguna qorooyinkaa dee atbaacda daawuud oo kalea iyo bacda asxaabi shaafici dee intoodii badnayd may shardiyine ayaa waxay shardiyeen nudqahu sheekha dhawaaqiisa maxay bihi waa dee iqraarkan iyo qowlkaa nacamiya waxyaalaha kuba dhawaaqo baltaawe waqaala ibnu sabaq ina sabaq baa wuxuu yihi cabdisayid waa imaam aada u shahiir oo dee kutub kala duwan oo kitaabka shaamilo kama mid yahay mashaayikhdii dee markaskii cilmiya ama jaamicadii shairkeeda nidaamiya mashaayikhdeedna ka mid buu ahaa dee abisxaaqna ina isku martaba ahaayeen ba weeye abisxaaq dabadii ayaamihii hore isagaaba fadhiisteen laakiin ninkii dhisay baa abisxaaq lama doonayo abisxaaq dabadiiyo raggii qabtay buu atawaliyey oo markaa arun ayaan haye ibnu sabaq ayaa wuxuu yihi ashaaficiyo laysa lahu uma sugnaanin an yaquula inuu yidhaaho xadaanii waa arrin uu soo weliba tii hore ka ziyaadsan walahu waxa u sugan an yacmala bihi inuu ka camal falo wa an yarwiyahu inuu wariyo qaa'ilan xaaliya isagoo ku qowlaya qori'a caleyh wahuwa yasmac marka laysa lahu lahudani damiirku wuxuu laamaya waa ninkii daalibka ahaayee sheekha majliska joogay ee xadiidkana sheekhii waa lagu dul aqriyay ama kitaabkan sheekhuna muu hadlin laakiin waa taa fadhiya waa taa nidhi waa riwaaya saxiixa ee qowlkaas saxiixa ah waxa weeye isagoon sheekhi iqraar lafdiya aan lagaba maqlin kol haddii uu dhegaysanayo fadhiyo uba yimi in kitaabkii lagaba wariyo waa qirs waa qirsan yahayba taqriirka rasuulkuba wixii uu agtiisa lagu sameeyo ama meel kaleba ama lagaba yidhaaho ee ka war helo ee uu inkiri waayo waa tan sunnii rasuulka ay ugaba mid ahayd salawaat ullahi wasalaamu calayh marka waa lagu warinaya bay ahayd laakiin waa taa aynu soo aragnay barhkood inay shardiyaan inuu yidhaaho ha uu yidhaaho ama iqraar uu laba yimaado arrinkii buu sii dheeriyay haddaba xaaladaas oo kale haddii aanu iqraarkaaba laba iman ninkii sidaa wax ku wariyey dee haddii xadaanii dadkii iyagu simay ama isticmaalayna way isticmaali karayeen ama xadaanii qiraa'atan caleyh waa odhanayay ama akhbaranii baabu odhanayay taas ama akhbaranaaba waa odhanayaayo uma baahna wax kale iyo inuu xaalo kale iyo inaanu sheekhu qiran caddeeyo laakiin muxuu leeyahay ibnu sabaaq waana dadkaa shardiyayay buu kaba mid yahay inuu ku dhawaaqo arrin buu sii kordhiyay ninka eg waa daalib sheekhina waa fadhiyaa axaadiistiisi baa lagu dul aqriyey muu odhan dee qirasho laftiya lagama maqlin bal waa kaa yidhi nudqi baa shardiya laakiin muxuu leeyahay laguma warin karo horta taase laakiin xaaluu leeyahay buu leeyahay inuu yidhaaho inuu ku camal falo dee wixii kol hadduu axaadiisa sugan ay tahay ha iska daayo inuu isagii sanad ahaan yidhaaho waa lay warramayu sanadkii taasoo uu kaba dhiga sanadkiisii ku darsado laakiin axaadiisii waxaanad riwaayaba u lahayn oo weliga samaaciya riwaayey sida aan mid sanad uguma lahayn xataa ijaazana ha noqoto suwartiga daciifka ayle dee hadduu sugnaado xadiidkii waa lagu camalfalayay uu ku camalfalayaa buu leey hortaa waa leeyahy arrin kale hadduu warinayana yaanu odhanin akhbarani iyo xadaanii iyo kuwaase ha yidhaaho quri'a caleyhi wahuwa yasnac iyadoo uu maqlayaa lagu dul aqriyay yani dee faaqarna bihnama raacinayo iyo waxyaalo waa lagu dul aqriyay isagoo dhegaysanaya intaas saa ku wariya adugu waa qolooyinkaa warcinta ahaa ee doonaya bal xaalada iyo xaqiiqadeeda siay tahay janibna tashadud uu kuma sugnaa markaasin waana qowlkan buu ka farcoomayaa ah waxa la shardeeyaa inuu ku dhawaaqo ayuu yahay idaafaadkiisi iyo waxyaalihii bal kaba dhalanayay ibnu sadaaq baana taale yaanu ka warin xadaanii yaanu odhan inuu ku camal falo waa leeyahay hadduu doonayo inuu wariyana ha yidhaahun quriya caleyh wawa yasmac isagoo dhegaysanaya ayaa lagu dul aqriyey taas uun intaa ha ku kaaftooma bal markaa masaladana taasba weeye laakin dee masalada qowlkoodii ay raajax yeeleen kaasba weeye inta irnaha ku daro wala markii hore aan sala cashirkuma gaadhayn ahaalisu qowlka saddexaad qaala alxaakim may waa faracii saddexaad qaala alxaakimu xaakim baa wuxuu yihi waa imaamka shahirka abu cabdillaahina baya alladii kii akhtaaru anigu aan dooranayo marka wax la warinayo wa cahidtu calayhi aan ku ogaayen kaga soo gaadhay dee aan ku arkay akhara mashaayikhi mashaayikhdayda intoodii badnayd iyo wa a'immati casri zamanka igan dadkii imaamyadiisa waana qarnigii afraad isagu waxa weeye haddaba kaasi waxa weeye an yaquula inuu yidhaaho waa raawigi fii ma samicahu wixii uu maqlay waxdahu keli ahaantii uu maqlay min lafdi sheekhi sheekha carabkiisa uu kaba maqlay xadaanii ha yidhaaho wa maca hayrihi hayrkii macii wixii uu maqlayna xadaanaa haba yidhaaho wamaa qara'a wixii uu aqriyay calayhi isagu raawigani uu isagu sheekha ku dul aqriyayna maxay ha yidhaaha ahbaranii ha yidhaaho wamaa quri'a wixii la aqriyay bixadratii isaga xadradiisa oo nin kala aqriyaya isagu laakiin waa fadhiyaa waa joogaa ahbaranaa haba yidhaaho waruya waa la wariyey naxwu hadalkan xaakim wax ku dhow can ibni wahbin wa huwa xasanu nawowi baa le waa fiican tahay maxay masaladani tahay waa masale tan imika inooguma xidhan aad bay u fududahay in kutubta asaaniida lena kolkol waa la ilaaliyaa dee barhkoodna waxa dhici karta inaanay ilaalin waayo arrinta waa istixsaan way roon tahay un weeye ee wax shardiya wax laazima maaha waxa arrinku yahay bal samaaci haddaan u kacno horeeda waa ti aan lahayn furuucdani labadiiba way u wada yaalaane haddii adigu keligaa aad ahayd markan sheekhu xadiiskan kuu aqriyayay keligaa baad ahayd cid kale kulamay joogin sheekhaana aqriyaya markaa xadaanii dheh ifraadi haddii laakiin dee jamac kaloosan dad kale ruuxba haba noqoto ama in ka badanba aa wada fadhiideen adiga iyo cidda kaleba u wada warramayay marka waxaad tidhaha xadaanaa fulaan oo jamac ka dhig xadaanaa fulaan jamac ka dhig taasi waa samaaci min lafsi sheekh qiraa'adii baa timi markan kala saarno si dee marka dambe shaa'ica noqotay akhbara aan u khaas yeelno haddii adigu aad ahayd ka qaariga ah markaa maanta ka qaariga ee aqriyaya markaa dhe akhbaranii fulaan haddii adigu aad fadhiiday waad maqlaysay nin kala aqriyayay markaas dhe ahbarana fulan waana istixsaanun sayuda cibaaradiisiy wastaxsanuu limufradin xadaanii oo bal maalan waxay way ficnayseen oo saasaa roon bay leeyihiin haddii ruux waatan dee almucadimu nafsahu ya odhanay kii naftiisa weyneynayo mid keliya xadaanaa u yidhaaho damiirka iska isticmaalo naadii dee jamaca keenaysa isagoo mid keliya dee luqadaba way iska jirtay oo taasi dhib male laakiin arrinku waa istixsaan iyo sidaasaa mudan xaaladiina way caddaynaysaa bal marka afartaasi waa samaac iyo qiraa'adii hawlgalkii xaakim weeye ibnu wahbina mid ku dhow buu lahaa maxaa yimi in yaroo kooban fa in shaka hadduu shakiyo oo ruuxii baa shaki gale oo waxa weeyaan dee beri dambaynayo waxaa laga yaabaa soddon sanadood hortood baabay ahayd sheekha kitaabka waktu kaama maqlay talo markii miyaa lala joogay mise keligaa baadayd mise dad baadayd ma adigaa kii aqriyayay ahaa mise nin kale aqriyayay wixii baa shaki ka galay xaaladaas oo kale fal adharu sida muuqashada badani an yaquula inuu yidhaa weeye xadaanii waa xaalada khaaska ah inuu qaato aw yaquula u yidha hadday qiraa'ayd akhbaranii laa xadaanaa ahbarana aanu odhan dese xadaanaa iyo ahbarana aanu odhan waayo waxay ka dhigayaan dee asalku al aslu walow kolkol majaalista cilmiga dee